رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد باب في الإيلاء قال مسلم رحمه الله حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي عمر بن يونس بن القاسم اليمامي الحنفي من التاسعة قال حدثنا عكرمة بن عمار أبو عمار اليمامي من الخامسة عن سماك أبي زميل سماك من الوليد الحنفي أبو زميل من الثالثة قال حدثني عبد الله بن عباس قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما اعتزل نبي الله صلى الله عليه وسلم نساءه مركي وكفوا هذه نبي الله هوينكيسي مركي أي كضلبان نفقدي أوسنهين ee uu ka fogaaday qaala dakhaltu lmasjid masaajidkii ayaan soo galuu leeyahay faida annaasu yankutuuna bilxasaa markaa dadku waxay ahaayeen inay dhagax ku turtuurahayeen dhulka yankutuuna bilxasaa yacni dhagaxay soo qaadanahayeen oo dhulka ku tuurayeen ay soo qaadaan dhulka ku tuuraan sida qof mashquulsan oo aada u fekerahaya dhagax intuu soo qaado dhulka ku tuuro wayaquuluuna waxay dhahayeen iyadoo aan sugnayn laakiin ballaqa rasuulu llaahi sala allahu alay slam nisaa'ah waxa uu furay rasuulku haweenkiisii wadalika qabla an yu'marna bilxijaab taasuna waxay ahayd intaan la amrinin xijaabka qaala cumar faqultu la aclamanna dalika alyowma waan ogaanayaa arrinkaas maanta waxaa la sheegayo inay jirto iyo in kale qaala fadakhaltu calaa caaisha caaisha ayaan usoo galay faqultu yabnata abi bakrin gabadhii abi bakarey aqad balaqa min sha'niki an tu'dii rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam sha'nigaadu ma wuxuu gaaray in aada dhibaato u geysato rasuulkii allah sala allahu calay wasalam faqaalat waxay tidhi maa lii wamaa laka yabna alkhadaab calayka bicaybatika oo maxaan leeyahay adiguna aada leedahay ibnulkhadaabow maxaa iga kaa khuseeya ka shaqay boorsadaada saasay ku tihi waa la dooday yacni dood meel uu ka maro uuna heli karinayna kula dooday maxaa iga kaa khuseeyay leedahay taada ka adkow hawshaada qabso gabadhaadii haddaa waxuu sheegayda u sheeg laakiin aniga wax shaqa iguma lihidib قال فدخلت على حفصة بنت عمر على حفصة بنت عمر فقلت لها يا حفصة أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم شأنك هذا موحو قادري إن أدبات أقيسة رسولك صلى الله عليه وسلم والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحبك وحن قدرت الله وحد أكتهي إن أوسان رسولك كجعلين walowlaa ana la dallaqaki rasuulu llaahi sala alla ly slam haddii aanan anigu jiri lahayna wuu ku furi lahay rasuulku oo wuxuu kuu hayaa xoogaa aniga ayuu ugu khaatir dhowrahayaa marka idiga oo aan lagu jeclayn misena inaad dhibaato abuurto macquul ma ah taasuna waxay turisinaysaa axyaanan qofka akhlaaqda wanaagsan isagoo ahalkiisa aan ku qanacsanayn haddana xididkiisu ay dad sharaf layihiin oo uu xididkiisa dhowritaankiisa uu ugu safro haweentiisa waxyaalo kaga yimaada fabakat ashadda albukaa'i way oyday ooyin midda ugu adag bay ooysay faqultu lahaa waxaan ku yidhi ayna rasuulu llahi sal slam aawa rasuulkii allah qaalat huwa fii khisaanatihi fi lmashrubati wuxuu joogaa khisaanadiisii qolkii uu alaabta u ooleed buu joogaa fadakhaltu waan soo gala markaas yacnii gurigii uu ku jiray oo ahaa qol xoogaa ka sarreeyay qolka caa-isha ay ku hoyato oo meel kore ah ayuu ku jiray فإذا أنا برباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على أسكفة المشروبة markaa waxaan arka buu leeyahay rabaax mowlaha la yiraahdo oo ah rasuulka qulaam uu lahaa isagoo ku fadhiya qolka uu rasuulku deganaa jaranjartiisa u sarrayda isagoo ku fadhiya ayaan arka buu leeyahay mudillin rijlayhi calaa naqiirin min khashabin ee ku soo raariciyay labadiisa lugood meel laga duleeliyey ee, qorayga jaranjarta uu ahaa qolkaas nabigu uu joogay qola- qora- qoray- qoray intaa la dalduleeliyey jaranjar laga dhigay ayay lugihiisa ku soo raariciyey qolka jaranjarta ugu sarraydana waa ku fadhiyey Ee, qolkuna waa qol sare oo qurfada caaisho ka sarreeyey oo xoogaa alaabta uu dhiga jiray rasuulku wa huwa jidcun khashabkaas ama qoragaasuna waa ee, geedka timirta salkiisa yarqaa calayhi rasuulu llaahi sala ll slam wayanxadir rasuulku wuuna ku fuulaa wuuna ku soo degaa ee, jidciga fanaadaytu waan u dhawaaqay yaa rabaax ista'din lii cindaka calaa rasuuli lah sal slam iiga weydii rasuulka idan ii weydii cumaraa joogo ku doonahaya inuu kuu soo galo ku fa nadara rabaaxun ila alqurfa markaa guduhu fiiriyey nabiga meeshii uu joogay uma nadara ilaya kadibna anuu soo fiiriyey falam yaqul shay-an waxba kuma hadlinin uu iska aamusa dabcan rasuulku wuxuu ka fahmay markaa inuuna diyaar u ahayn cumar inuu usoo galo marka arrinkii oo dhan ishaaruu ku dhammeeyey gadaaluu fiiriyey nebiguu fiiriyey wax eh, idana waa ka dareemi waayey cumaro waa lagu diidayna muusan dhihin ee cumar uu fiiriyey waana iska aamusay uma qultu yaa rabaax ista'din lii cindaka calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama fanadara markii labaad waay fanadara rabaaxun ila algurfati uma nadara ilaya falam yaqul shay-an waxba muusan dhihin uma rafactu sawtii markaasaan aada u dhawaaquleyna kor codkaygii aan u qaaday faqultu yaa rabaax ista'din lii cindaka calaa rasuuli illahi sal slam fainii adunnu ana rasuula allahi sal slama danna annii ji'tu min ajli xafsata fainii adunnu rasuula allahi sal slama danna annii ji'tu min ajli xafsa idan iiga weydii rasuulka rabaaxow waxaan u malaynayaa rasuulku inuu u maleeyey inaan xafso inaan kala hadlo kaliya u imid uma rafactu sawti ayuu tacliiqiyey asheekh ibnu cuthaymiin sharax oo hooga tacliiqaad uu ku sameeyey saxiix muslim wuxuu leeyahay yanbagii rafcu sawti idaa dacat alxaajatu ilayh لqول cمر رضي الله عنه فقمت على bاب المسجد فناadyت بأعلى صوتي mar kale waay oo noo iman doonta laakiin lm يطلق رasuuل اللahi صلى الله علي وسلم نساءه way noo iman doontaa فيترتب على هذا أن إيصال الصوت المطلوب سماعه بواسطة مكبر الصوت الموجود الآن من السنة rasuul leeyahay yani xadiidka waxaa laga qaadan hayaa haddii loo baahdo cod in kor loo qaado mukabiru sawtka hadda zamankan lagu isticmaalo isticmaalkiisu sunnuu noqonahay bidcamo noqonay ويدل لهذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين أمر العباس بن عبد المطلب وكان رفيع الصوت أن ينادي الناس بالرجوع فنادى بهم في الرجوع تاسو تعليقي يعني طيب والله لئن أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بضرب عنقها لأضربن عنقها ورفعت صوتي waxaan ku dhaartay allah hadduu i amro xafso inaan qoorta ka jaro waan ka jarahayaa buui rasuulka amarkiisuuna fulinaya sawtkeena koran u qaado buu yidhi fa awmaa ilaya an irqah xoogaa ishaaruu markaas rabaax isiiyey buu leeyahay kor usoo fuul fadahaltu calaa rasuuli llahi sal slam wa huwa mudajicun calaa xasiir isagoo markaa ku jiifay derin caw ah fanadartu bibasarii fii khisaanati rasuuli llahi sal slam fajalastu waan fadhiistay buu leeyahay faadnaa calayhi isaarahu walaysa calayhi hayruh wuxuu markaas uu isku soo dhodhowaystay hoos guntigiisii maro kalena muusan haysan buu leeyahay hoos guntigii waxoogaa isku soo dhodhowaystay maro kale markaas muuna haysan waida alxasiiru qad ahara fii janbihi markaana waxaa ka muuqatay buu leeyahay darinta cawdaahu inay dhinaciisii raad uga tagtay oo ayba iyadii ka soo baxday cawdii baa ka muuqatay feerihiisii fanadartu bibasarii fii khisaanati rasuuli llahi sal slam waxaa markaa indhahayga ku fiiriya buu leeyahay khisaanadii rasuulka yacnii kaydkii rasuulkaan fiiriye markaas maxaa guriga yaalla waana guriga kaydka u ah rasuulka faidaa ana biqabdatin min shaciirin naxwi saac xoogaa gabdab ah oo shaciir ah oo weliba cunnada laga roon yahay ah oo saac u dhow ayaan arka wuu yidhi iyo wa midlihaa intaasoo kaleeto oo qaradan ah miro maraay ee wax lagu dabqiyo qaradan waa tamyiiz mansuub iyo taasoo kaleeto yacni xoogaa gabdad ah oo ah qarad fii naaxiyati alqurfati qurfada dhinaceedaan ku arka buu leeyahay waidaa afiiqun mucallaqun waxaa kaloo meesha aan ku arka buu leeyahay xoogaa harka ah oo meel suran qaala fabtadaarat caynaaya markaa waxaa indhahigu ay la soo degdegeen buu leeyahay illin waan illimeeyey qaala maa yubkiika ya bna alkhadaab oo maxaa ka ooyinaya buu yidhi ibnukhadaabow qultu yaa nabiy allah wamaa lii laa abkii wahada alxasiiru qad ahara fii janbika oo maxaa igu dhacoon la ooyi la ahay darintaasu iyadoo feerahaadii wax u geysatay wa haadihi khisaanatuka laa araa fiiha ilaa maa araa khisaanadaadiina ku arki maayo waxaanan arkayn waxaan aan arkayo ma wax kale ugama jeedo wadaaka qaysaru wa kisraa fi اhimaari wاlanhaar kaasuna waa qaysar iyo kisra wakhtigaas yacni labada dowladood oo xoogga lahayd oo jirtay labada madaxweyneyaalka u ahay waa kisra iyo kaysar qaysar iyo kisra waxay ku jiraan miro iyo beero bay ku dhex jiraan wa anta rasuulu llah sal slama wa safwatuhu adiguna waxaa taha rasuulka ilaahay iyo safwadiisii wuxuu u doorsay wa haadihi khisaanatuka taan aan arkayaana waa khisaanadaadii saasuu ku yidhi faqaala ya bna alkhadaab alaa tardaa an takuuna lana alaakhiratu walahum ddunyaa ibnukhadaabo maadan raalli ku ahayn in ay innaga aakhiro noo sugnaato iyagana ay adduunyada u sugnaato intaas mayna kuga aadin marka dhalaalka adduunyada iyo nicmada aakhiro lama tartansiin karo mucaadalana ma geli karaan yaxya ibnu mucaad alwaacid wuxuu dhihi jiray haddii ay tahay adduunyadu dahab aakhiraduna ay tahay dhoobo ismana sinmi karaan dhoobo baaqi noqonaysa iyo dahab dhammaanaya laakiin maca daalika aakhiro dhoob ma ahay waa dahab marka mar kastaba haddii xataa ay aakhiradu ahaa lahayd dhoobo iyadaa dahabka aan baaqiga noqonayn ka wanaagsanaa lahayd marka shay baaqi noqon karaa ama shay baaqi ah shay dhammaanaya lama tartami karo lamana silmi karo rasuulka sal alla slam noloshiisa sidaan bay ahayd saxaabada noloshooduna sidoo kaley ahayd dad waxbartood haystay waa jireen dad aan waxbay haysanna way jireen maca daalika laakiin rasuulku wuxuusan danaynayn oo qalbigiisa aan ku jirinin aada raaxaysatid oo adduunyada aada macmacaankeeda goobatid kuma jirin qalbigiisayna uga jirin ee isagu hadduu doonahayo wuxuu yidhi dahab in la iga dhigo jabalka uxud haddaan doonahayo waa la iga dhigay laakiin maca daalika derin aan mara la yska xijiyo lahaynna waa ku seexanay marka uu u yimid marna waxaa ka muuqatay in uusan haysan maro kore ee maro hoose kaliya uu haystay guriga waxa yaallana ay intaa ahaayeen marmarna gurigiisa inuu uga baxayo gaajo marmarna ay xaaladdu ku kallifaysay inuu maro dhexda isaga dhuujiyo gaajo awgeed dhaqankaas buu raalli ku ahaa waayo adduunyada dhalaalkeeda si kastoy noqoto wax baaqi noqonaya ma aha wax qiimaana kuma laha ilaahay agtiisa waxa uu dhihi jiray cali bn abi aalib radi allaahu canhu adduunyada dabcan waxaa laga warramaya adduunya markii la dhaleecaynhayo adduunyada aan diinka la socon laakiin adduunyada diinka la socotaa ma dhaleecaysna marka cali wuxuu ka warramaya adduunyo aan diin la socon wuxuu dhahayaa adduunyada aan diinka la socan masalkeedu waxay tahay tagoog doofaar baktiyey oo uu ay ku kaadiyey oo nin juudaama intuu soo goostay nin juudaam qada uu cunahay masalkeedu intaasaan ka dhigi karaa buuli radia allaahu canhu laakiin adduunyada dee diin la socotaahu dhib ma laha ee adduunyada aan diin la socono qiimaheedu intaasay laegyihiin cinda allah qultu balaa qaala wadakhaltu calayhi xiina dakhaltu ana wa ana araa fii wajhihi lqadab wuxuu leeyahy dakhaltu caleyh xiina dakhaltu waan u soo galuu yihi markaan usoo galay wa ana araa fii wajhihi lqadab anoo wejigiisa ku arkahayay caro faqultu yaa rasuula allah maa yashuqu calayka min sha'ni nnisaa fain kunta طallaqtahunna faina allaha macaka wamalaa'ikatahu wajibriila wamayikaa'iila wa ana waabuu bakrin waalmu'minuuna macak maxaa dhibahoo ku haysta buu yidhi yaa rasuulalahi haweenka arrimahooda haweenka arrintooda haddii aa furtay ilaahay baa kula jira malaa'igtiisaa kula jirta jibriil baa kula jira mikaa-iil baa kula jira aniga iyo abuubakar iyo mu'miniintuna waa kula jirna waqala maa takalamtu waaxmadu allaha bikalaamin ilaa rajawtu an yakuuna allahu yusadiqu qowliya aladii aquul taasuna waa muwaafaqaadkii cumar iyo nicmada alla uu siiyey waxyaalo badan ayaa ilaahay ku waafaqayo isagu uu sheegay bay sidii noqotay marka arrinkaas buu ku xamdinaya ilaahay wuxuu leeyahay waxaa yar inta aan anoo allah ku xamdinaya ku hadlay hadal ilaa waxaan rajaynayay inuu allah i rumeeyo qowlkayga aan leeyahay anigu inuu ii rumeeyo oo sida aan anigu iri uu waxyu kusoo digo wanasalat haadihi alaayatu aayatu takhyiir baa markaas soo degtay sidii uu u hadlaayeyna u eg tahay casaa rabbuhu wuxuu mudan yahay rabbigiisu in tallaqakunna hadduu idin furo an yubdilahu aswaajan khayran minkunna inuu idinkugu bedelo haween adinka idinka khayr badan wain tadaahara calayhi haddii ay isugu tagaan labada isugu tegaysana waa caa-isho iyo xafso oo u haystay haweenka nebiga inay iyagu u fadli badan yihiin fa ina allah allah huwa isagu mowlaahu waa naasirkiisa wa jibriiluna waa naasirkiisa wa saalixu lmu'miniina waa naasirkiisa mu'miniinta kuwa wanaagsan waalmalaa'ikatu iyo malaa'igtu bacda daalika intaa kadib waa dahiir kuwa isaga u kaalmaynaya u gargaaraya wa kaanat caaishatu bintu abi bakrin wa xafsatu tadaaharaani calaa saa'iri nisaa'i nabiy sal slam waxay ahayd caaisho bintu abi bakrin iyo xafsa tadaaharaani inay iska sari maarinayeen calaa saa'iri nisaai nabiy sal slam haweenka nebiga intooda soo hartay ay iska sari marinayeen oo waxay u haysteen inay u sarreeyaan iyagu waana ahaayeen faqultu yaa rasuula allah aطallaqtahunna miyaad furtay qaala laa qultu yaa rasuula allah innii dakhaltu lmasjida masaajidka ayaan soo galay waalmuslimuuna yankutuuna bilxasaa iyagoo muslimiintu qaruura xadhulka ku garaacahaya yaquuluuna طallaqa rasuulu lah sal slm nisaa saasayna dhahayeen afa anzilu faukhbiruhum annaka lam tuطalliqhun ma degaa oo ma u sheegaa inaadan adigu furinin qaala nacam in shita haddaad doonaysa waa dhihi kartaa falam asal uxadiثuhu kama aana dhammaan buu leeyahay markaa inaan u sheekaynaayay xataa taxasara algadabu can wajhihi ilaa wejigiisa uu ka wareegay carabi wa xataa kashara fadaxika ilaa uu ka dhoolla cadeeyey oo uu ka qoslay wakaana min axsani الnaasi haqran wuxuuna nebigu ka mid ahaa dadka kuwa ugu qurxoon xagga ciridka uma nasla nabiy llahi sal slm wuu soo degay wanazltu aniguna waan soo degay fanazaltu waan soo degay atashabahu biljidci anoo isku dhejinaya qoragi oo ka cabsanaya inuu ila dhaco wanazla rasuulu llahi sal slm rasuulkuna waa soo degay kaanamaa yamshi cala alardi sidii nin dhul ku soconayo kale ayuu ugu ordahayaa jidciga lagu fuulo qolka aniguna amau kula dhacahan isleeyaho dhinac baan uga dheganay maa yamasuhu biyadihi anugu meesha aan ka cuskanahayo jidciga oo aan gacanta ku hayo asagu gacantiisa asagoon la aadin ayuu si sahlan uga degahay sidii nin dhul ku socdoo kale faqultu yaa rasuula allah inamaa kunta fi lgurfati tiscatan wacishriin waxaad ku jirta qolka sagaal iyo labaatan qaala ina shahra yakuunu tiscan wacishriin bisha way noqon kartaa sagaal iyo labaatan yacni soddonna waa noqon kartaa sagaal iyo labaatanna waa noqon kartaa haddii la waayo sagaal iyo labaatankana soddonaa laga dhigaya ama ramadaan hadduu yahay ama shawaal u yahay waxaan leeyahay ramadaan u yahay ama shacbaan yahay laakiin waxaa dhici karta bishaas marka nebigu awalkeeda inuu ka ictisaalay bishiina ay sagaal iyo labaatan ku dhammaatay faqumtu calaa baabi lmasjidi fanaadaytu biaclaa sawtii ayaan waxaan kugu dhawaaqay lam yuطalliq rasuulu llahi sal sl nisaa saas rasuulkii muusan furin haweenkiisii wanaزlat hadihi اlaaya aayaddan baana soo degtay buu leeyay wإida jaaءahum amru min alأmni aw اlkhawfi adaacuu bih wlow raduuhu ilى الrasuuli waإilى uli اlأmri minhm lacalimahu اladiina yastanbituunahu minhum fakuntu ana waxaan ahay buu leeyahay anigu istanbadtu daka almra arrinkaas in aan ka soo xigtay nebiga waأnzla allahu caza wajal aayata takhyiir aayaddaas marka waxay ka warramaysaa aadaab sharci ah oo ijtimaaci bay ka warramaysaa waidaa jaaahum amrun haddii uu u yimaado arin waayo dadka arrinkaas wuu imaanhayaa bacdu ahlilcilmi waxay leeyihiin waa ducafaau liimaan min almuslimiin dadka iimaankoodu uu daciifka yahay muslimiinta ka mida amrun hadduu u yimaado oo min almni amni ah wax amni ku saabsan arrin amni ku saabsan haddii uu u yimaado aw ilkhawfi amase cabsi oo amni guud oo mujtamaca ta'hiiriya ama cabsi guud oo mujtamac ta'hiirida haddii ay soo gaarto dadka ducafaa'ul iimaanka ah adaacuu bihi markiiba way fidinayaan markiiba suuqay gelinayaan sidaasuna sax maaha marka arrimaha ta'hiirka kule mujtamaca ama amni ha noqoto ama khowf ha noqoto qof kasta inuu la dhawaaqo ama uu baahiyo ma aha aadaab sharci ma noqon karto marka mujtamaca xaaladiisa amniga iyo khowfkuba maqaayad afar irdood ah oo nin kastaaba markuu soo doono uu galo markuu doonona uu ka baxo sidaasu sax maahma walow raduuhu ila rasuul haddii ay u celi lahaayeen arrinkaas rasuulka wa ilaa uli lmri minhum iyo kuwa arrin kale oo iyaga ka mid ah waa kibaaru saxaaba oo arrimahaas aada uga warqaba waay hadday u celi lahaayeen la calimahu aladiina yastanbituunahu waxay ogaa lahaayeen kuwa la calimahu waxay ogaa lahayeen waa kuwa u celinaya waayo oo u celinaya rasuulka iyo ulilamri la calimahu aladiina waxay ogaa lahayeen kuwa yastanbituunahu minhum ee ka soo xiganayay rasuulka iyo ulil amriga ayaa ogaa lahaa arrintaasu marka xaqiiqadeeda iyo sidaa jirta ee marka dadku inay ayagu isla dhex yaacaan oo mid walba wuxuu maqlo uu baahiyo ayaa khalad ah ee waxaa sax ah dadka arrinkaas uu khuseeyo oo ogaalka u leh oo si dhaba uga warhaya inay weydiiyaan oo ka soo xigtaan intaynan iyagu fidinin ama ayna ku hadaaqin ama ayna iyagu ka sheekayn marka waxay ku ogaa lahaayeen oo cilmi ku gaari lahaayeen in ay ka soo xigtaan kuwa ogaalka u leh arrinkaas la calimahu aladiina waxay ogaa lahayeen kuwii arrinkaas amniga ah ama khowfka ayay ugaga lahaayeen yastanbituunahu minhum yacnii kuwa ka soo xiganaya oo nebiga iyo saxaabada kibaarta ah oo arrinkaas xog ogaalka u ah kuwa ka soo xiganaya ayaa xaqiiqada arrinkaas ogaa lahaa laakiin iyagoodan dadkii waxba ka soo xigan nebigii ama dadkii ogaalka u lahaa ayay wuxuu iska sheegayaan wixiina taahiir bay keenayaan hadhowta waxaa imaanaysa marka amni la sheegay oo aan jirin ama khoof la sheegay oo aan jirin dadkii inaad dhibaato ku abuurto ayb xadaana haaruun bnu saciid alayli qaala xadaana cabdullahi bnu wahbin qaala ahbaranii sulaymaan yani bna bilaal qaala ahbaranii yaxya bnu saciid alansaari qaala ahbaranii cubayd bnu xunayn abu cabdillahi almadani min ahaaliati annahu samica cabdallahi bna cabaasin yuxadisu qaal makastu sanatan waxaan nagaaday sanad wa ana uriidu an as'ala cumara bna alkhadaab anoo doonahaya inaan cumar ibn khadaab weydiiyo ridwaan ullaahi calayhi can aayatin aayad famaa astatiicu an as'alah mana aanan karaynin inaan weydiiyo haybatan lahu ka heybaysi aan saa ka heybaysanayo xataa kharaja xaajan ilaa uu soo baxay isagoo xaaji fa kharajtu maahu waan la soo baxay falamaa rajaca markii uu laabtay oo fa kunnaa bibacdi ariiqi aan wadda qayb ka mida sii maraynay cadala ila alaraaki wuxuu u laaxday geeda caday lixaajatin lahu dan uu ka lahaa fawaqaftu lahu waan isu taagay xataa faraqa ilaa uu dantiisii soo dhammaystay uma sirtu macahu kadibna waan la socday faqultu yaa amiira almu'miniin man illataani tadaaharataa calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam min aswaajihi waa laba ma labadaa u heshiiyey rasuulka oo haweenkiisa ka mida faqaala tilka xafsatu wa caaisha waay in tatuubaa ila allahi labadaas waa ayb faqultu lahu wallaahi in kuntu la uriidu an as'alaka can hada mundu sana wallahi waan ku dhaartay anigu waxaan ahaa inaan doonayay inaan arrinkaas sanad waqti laga joogo aan wax kaa weydiiyo famaa astatiicu haybatan lak qaala falaa tafcal saa ha yeelin buuyi maa dananta ana cindii min cilmin fasalnii canhu wixii aad u malaydo inaan cilmi ka hayo anigu iweydii fain kuntu aclamuhu ahbartuk saxaabada basaadadooday tusinaysaa marka takalluf kuma jirinin wixii aan ogahay waa kuu sheegaa ayb qaala wa qaala cumar wallaah in kunnaa fi ljaahiliya annaku waxaan ahayn waqtigii jaahiliga maa nacudu linnisaa'i amran inaanan haweenka arrinna u tirinaynin oo aanan arrinna ka qayb gelinaynin xataa anzala allahu tacaala fiihinna maa anzal yacni marka xadgudub haween ku saabsan ayaa jir jiray filjaahiliya iyo tajaawus xuquuqdooda ilaa uu ilaahay soo dejiyey wixii uu soo dejiyey oo kugu filan haweenka haddii ay diin iyo caqli leeyihiin xuquuqdoodii ah aan waxna ka maqnayn waxna ziyaado ku ahayn ee laakiin hadda xuquuqu nisaa xuquuqu nisaa falsafaadka aada loola qaylinayo kolba dad gaalo ah ayaa wada dad muslin ahoo iimaankooda daciif yahaana waa la hadaaqaan ee ilaah iyo rasuulkooda xuquuq ay leeyihiin kama tegin dadku hadday iyagu khaladaad ka geystaan haweenkana iyagu sharciga xujo kuma aha ayib waqasama lahunna maa qasama oo uu u qaybiyey wuxuu u qaybiyey qaala fabaynamaa ana fii amrin a'tamiru mar aan anigu arrin ku jiray aan anigu iskala shawraayo fii nafsi id qaalat liya mra'atii markaa haweentayda waxay igu tihi low sanacta kada wa kada weli markaa xoogaa caadaadkii horebaa madaxiisa ku jira haweentaa waxay ku tiri haddaa saa iyo saa samayle faqultu lahaa wamaa laki anta walimaa haahunaa oo maxaa kaa khuseeya arrinkan adiga arrinkan iyo arrinka halkan yaal maxaa kaa khuseeya wamaa takallufuki fii amrin uriidu oo maxaa qoorta isugu gelinaysaa arrin anigu aan doonahayo oo aan ka shaqayna maxaa adiga kaa khuseeya faqaalat lii cajaban laka ya bna alkhadaab layaab baad leedahay ibnukhadaabo maa turiidu an turaajaca anta ma doonaysa adiga in arrin lagaala hadlo waina bnataka la turaajicu rasuula allahi sal slam gabadhaaduna rasuulka ayay hadal ku celisaa xataa yadalla yowmahu qadbaana ilaa uu ka noqdo maalin dhan inuu caraysan yahay qaala cumaru faakhudu ridaa'ii waaba anigoo qaatay buu yidhi go-aygii dafay uma akhruju makaanii markuu warkaan ka sheekaynayo waqti dambe waayo laakiin wuxuu taswiirinayaa xaaladdii markaas faakhudu ridaa'ii uma akhruju makaanii xataa adkhula calaa xafsa ilaa ana xafsa uga soo galay faqultu laha yaa bunaya inaki laturaajiciina rasuula allah sl slam xataa idalla yowma qodbaan gabadhay adigu ma rasuulka hadal ku celisaa ilaa uu maalin dhan ka caraysan yahay faqaalat xafsatu wallaahi innaa lanuraajicu allahaan ku dhaartee waan ku celinaa hadalka mid faqultu taclamiina annii uxadiruki cuquubata allaahi wagadaba rasuulihi ogaaw buu yidhi ma og tahay anigu inaan kaaga digahayo cuquubada ilaahay iyo rasuulka caradiisa yaa bunaya laa yagurannaki hadihi alatii qad acjabahaa xusnuhaa wa xubu rasuuli l sl slm iyaaha yuunan ku dagin buu yidhi middan ay cajab gelisay quruxdeedu iyo rasuulka jacaylkiisa ayada uu jecel yahay waxyaalaha ay ku tallaabsanayso adigu iyadoo kale ma ihid sidoodoo kale aan yeelahays ka ilaaliya rasuulka sida uu u jecel yahay adiga kuuma jecla marka ayay ku dageen xaaladda iyadu ay samaydaa adiga suuragal kuma aha sidaasoo kale inaad samaydo ayib uma kharajtu waan soo bax buu leeyahay xataa adkhula calaa ummi salama ilaa aan ummu salama kalaas aan uga soo galay waa hind bintu abi umaya liqaraabatii minha qaraabada aan ku leeyahay iyada aanan ugu soo galay yacnii isku isku qabiilo maaha iyadu waa banu makhsuum bay ka soo jeedaa isaguna banu cadiy laakiin habaryaray ugu aadan tahay oo cumar abtiyaalkiisa banu makhsuum ah ee hooyadiis waxaa dhalay abujahl walaalkiis oo ah haashim ibni lmuqiira iyaduna banulmuqiiray ka mid tahay marka habaryar bay ugu aadan tahay marka xoogaa qaraabanimo ugu soo leexday inuu la taliyuu raba ayib iyadaa marka kasii daraatay fakallamtuhaa waa la hadlay faqaalat lii ummu salama cajaban laka ya bna lkhaaab layaabaad ibnulkhadaab uu leedahay qad dakhalta fii kulli shayin wax kastana waa aada guda gashay xataa tabtaqiya an tadkhula bayna rasuuli اllahi sal slm wa bayna aswaajih ilaa aada doontay inaad gasho rasuulka iyo haweentiisa inta haweenkiisa inta udhaxaydo ayib qaala faakhadatnii akhdan kasaratnii can bacdi ma kuntu ajibu wuxuu leeyahay way qabatay qabasho ay iga jabisay wixii aniga aan helahayay oo aan rabay inaan ku buufiyo xanaaq ah waa iga jabisay yani fakharajtu min cindaha waan ka soo baxay wa kaana lii saaxibun min alansaar waxaan lahay buu leeyahay saaxiib ansaarta ka mid a idaa qibtu ana idaa qibtu ataanii bilkhabar dantooday haysteen adduunyadoodana way ka shaqaysanaayeen marka maalin walba nebiga uma suuragal ahayn inay u yimaadeen oo la joogaan leyla nahaar marka xaafad xoogaa durugsan ayuu la deganaa ninkan ansaarigaahu marka isbedelahayn maanta orod nebigii u tag bal wixii lagu soo dejiyo waxyaa noo soo ogaaw wixii khabaarho yimaada noo soo ogaaw anigaana beriyaan baxayo ayib waidaa qaaba kuntu ana aatiihi bilkhabar haddii uu maqnaadana anigaa khabarka u keenayo wanaxnu xiinaidin natakhawafu malikan min muluuki khasaan marka waxaan ahayn buu leeyahay annaku waqtigaas inaan ka cabsanaynay boqor ka mid ah qabiilada qasaan la yidhaahdo boqoradeedu boqor ka mid ah qabaa'ilka shimaaluljasiira dega ayay ka mid ahayd qabiilada qasaan oo gacansaar kale leh yurubta waqhtigaas shaam haysatay marka qabaa'ilka carabta oo atraafta deganeed waxay markaa calaqalo lahaayeen dadka markaa deganaa ama haystay shaam marka wixii ay rabaan bay ka adeeji jireen oo ku saabsan nebiga marka waxaad dhici kartaa ninkan in uu qaysar yidhi bal nebiga la sheegayo iyo bal soo fiiri meesha waxa laga sheegayo dukira lanaa waxaana loo sheegay annahu yuriidu an yasiira ilaynaa inuu annaka duulaan nagu soo aado inuu doonayana loo sheegay faqad imtala'at suduurunaa minhu marka qulubteennana xoogaa waa ka buuxsantay yacni arrinkaas oo aad baan u danaynaynay arrinkaas fa ataa saaxibi alansaariyu yaduqu lbaab saaxiibkayga ansaariga ahaa ayaa yimid albaabkii ugu soo garaac buu li habeenka wa qaala iftax iftax furfur faqultu jaaa alkhasaaniyu wixii madaxiisa ku weynaayey baa markiiba ku soo dhacay ma khasaanigii baa yimid faqaala ashaddu min dalika arrinkaas mid ka daran baa yimid ictazala rasuulu llahi sal slam aswaajahu marka calaaqadiiya xumaanaysa rasuulka hadduu haweenkii kala fogaadeen oo haweenkii uu furay waa shiddo muslimiinta soo qaabishay waaye marka wuxuu leeyahay wax ka daran khasaaniga imaashadiisii baa dhacay faqultu raqima anfu xafsata wa caa-isha waxaa ciidoobay sankii caa-isho iyo xafso saasaan igu yidhi ayagaa yacni ay dhici kartaa inay sabab u noqdeen arrinkaas uma aakhudu thawbii fa akhruju marka waxaan qaata maradaydii waana baxa xataa ji'tu faidaa rasul sal slam fii mashruba rasuulku markaas qol ayuu ku jiray oo ahaa qolkii kore oo guriga caaisho ka koreeyey fii mashrubatin lahu fii mashribatin lahu labada waa loo dabdi karaa mashruba mashriba yurtaqaa ilayha bicajala waxaana lagu fuulaayay jaranjar oo ka samaysan qoraga la dulduleeliyo waqulaamu lirasul sl slam aswadu calaa ra'si daraja addoon uu nabigu lahay oo madowna wuxuu ku fadhiyey jaranjarta madaxeeda faqultu hada cumar kan waa cumaraan ku idhi faudina lii marka waa la ii idmay inaan soo galo yani riwaayadan ikhtisaara ku jira waa tii dhowr goor aan loo idmin ugu dambayntiina loo idmin qaala cumar faqasastu calaa rasuuli lah sal slam hada alxadiid waxaan rasuulka u sheega buu leeyahay arrinkan falamaa balaqtu xadiida ummi salamata tabasama rasuulu llahi sala allahu alay slam wixii uu la soo mara haweenkii caaisho iyo xafso iyo ummu salama iyo ayuu u sheegay markii aan soo gaaray ummu salama wuxuuna dhex maray ayuu xoogaha nabigu wuxuu leey dhool caddeeyey wainahu lacalaa xasiirin maa baynahu wa baynahu shay wuxuuna ku jiifay darin cawr ah caw ah oo wax isaga iyo darintaas ka xiga ayna jirin wa taxta ra'sihi wisaadatun min adamin waxaa madaxiisa ka hooseeyey buu leeyahay barkin min adamin maqaar ka samaysan xashwuhaa liif oo uu yahay waxaa ku dhex jiraa suuf ma ahee waa xarka laga soo aruuriyey geedka timirta amase geedka la yidhaahdo duumka wa innaa cinda rijlayhi qaradan masbuuran waxaa agti lugihiisa labadiisa lugood agtiisa oo laa buu leeyahay qaradan masbuuran yacni qarad la aruuriyey masbuuran meesha lagu soo aruuriyey waa waa isku mid madbuuran iyo masbuuran waa isku mid labaduba jamci waayo yacni geedka marayga dadka gabal ay dhahaan iyay carabtu qarad dhahdaa waxayna u isticmaalaan dabqiga iyo mudaadaad xayawiya baa loo isticmaalaa waxyaalaha wasaqda iyo waxuu kasoo ka hortaga wa cinda ra'sihi uhuban mucallaqa waxaa madaxiisana sureed xoogaa harka ah fara-aytu ahara alxasiiri fii janbi rasuuli llahi sal slam marka waxaan arkay buu leeyahay xasiirkii raadkiisii oo nabiga feertiisa feerihiisa fa bakaytu waan ooyey faqaala maa yubkiika yaa cumar oo maxaad la ooynaysaa cumarow faqultu yaa rasuul allah ina kisra wakaysara fii maa humaa fiih waxay ku sugan yihiin bay ku sugan yihiin wa anta rasuulu llahi sala allah alay sl adigon rasuulka allah taala faqaala rasuulu llahi sal slam amaa tardaa an takuuna lahum اdunyaa walaka alaakhira miyaadan raadi ku noqonayn inay iyagu adduunyada yeeshaan aduguna aad aakhirada yeelto xadaثna mxamed mثanى qaala xadaثna cafan ibn muslim bn cabdillah bn cثmaan aلsafar albahili bn caashira qaala xadaثna xamed bn slma qaala akhbaranii yaxya bn saciid can cubayd bn xunayn can ibn cabaasin qaal akhbartu maca cumara raxmat اllahi calayh waxaan la soo laabtay buu leeya cumar xataa idaa kuna bimari dahraan meesha waadii faadima hadda loo yaqaano way maka u jirtaa hamsiin kiilo meelahaas wasaaqa alxadiida faacilkeedu waay marka xamad wey wasaaqa xamaadu alxadiida bituulihi ka naxwi xadiidi sulaymaan bni bilaal hayr annahu qaala qultu sha'nu lmar'atayn labada haween sha'nigooda qaala xafsatu wa umu salma wazaada fiihi wuu ku siyaadiyey waataytu waataytu alxujura qolalka ay deganaayeen ayaan imid haweenkaas faidaa fii kulli beyti bukaa markaa guri kastaba ooyin baa ka yeeraysa wasaada aydan wa kaana aalaa minhunna shahran waxa uuna ahaa rasuulku inuu ka dhaartay bil inuu usoo galo oo uu ka maqnaado ayuu ku dhaartay falamaa kaana tiscan waishriina nazala ilayhina markii sagaal iyo labaatan la soo gaaray ayuu usoo degay hada wabilah towfiiq sal allah alay